الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب العاقلة عاقلة يتلكي bixinayay magta qaybo ka mid ah ayuu u baab yahay magtii baynu ka soo hadallay iyo qaybihii ay lahayd waxay isweydiin la magta ayaa lagu leeyahay ciddii lagu yeelanayey ayuu halkan sheekhu inooga hadlaya markaa raximah allahu tacaala caaqila waa jamcu caaqil waxaa caaqilo loogu magacaabay tolkii waxaa layihi licaqlihim alyibida bifinaa'i daari lmustaxiqi geelii iyo magtii ayaa waxay ku soo dabrayaan ay ku soo xidhxidhayaan qofkii mutay ee wax laga dilay gurigiisa hortiisa iyo samadiisa iyo daaraddiisa ayay ku soo xidhayaan waxaa kaloo la yidhi litaxamulihim cani iljaaniya alcaql waxay ka qaadayaan qofkii waxyeelada geystay bay caqligii oo bimacnaa magtiya diyadii looga jeedo sidaasaa loogu magacaabay ama caqli oo macnihiisu dee kii mancinaya diidayey ee waxa xun markaa diidayey dee wixii xumaayay markaa u diidayaan waxaa sheekhu yidhi hiya casabada iyo tolka caaqilada magta qaada hiya alcasabaatu waa casabooyinka iyo qaraabada qofkan waxyeelada geystay uu leeyahay ila alasla waalfarca asalkiisa iyo faraciisa mooyaane wa taxmilu caaqiladu waxay qaadaa khadaan geef wa shibha camdi may qaadaa walaa taxmilu camdan ma qaado walaa sulxan sulux iyo heshiis wax ku sugnaadayna ma qaado walaa ictiraafan qirasho iyo ogolaansho wax ku sugnaadayna ma qaado walaa can cabdin addoonna kama qaado wa murtadin mid ridoobay kama qaado wa muntaqilin min kufrin gaalnimo mid ka guuray oo gaalnimo kale u guurayna kama qaado wa kaafirin ramaa gaal wax tuuray oo wax garay fa asaaba bacda islaamihi intuu islaamay dabadii dabeetana wuxuu ku dhacay uu ciddii kala qabsadayna ma qaado waman aslama ka islaamayna kama qaado oo wakhtalafad caaqilataahu labadiisii tol ay isku khilaafeen fii waqti alqatli dilka wakhtigiisii iyo xilligiisii waxaa sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala hiya alcasabaatu caaqiladu waxa weeye casabaadkii iyo qaraabadii xagga aabbo ee lagu isku waafaqsanaa dhaxalkooda ee ragga ahaa ee qaangaarka iyo caqliga lahaa ee weliba waxaysay waa inay yihiin dad qaraabadiisa oo xagga qaraabada aabbo waa inay yihiin waa inay yihiin rag oo dumarku ayagu caqilada waxba kama bixiyaan waa inay yihiin xor oo addoommadu waxba kama bixiyaan waa inay mukallafin yihiin oo qaangaar caqli leh waa inay yihiine carruurtii yaryarayd iyo dadkii waallaa waxba kama bixiyaan innagu waynu tirinaa uun dadka qaarkoodna qoysqoys bay u bixiyaan dadka qaarkoodna kacaawa dhashay ayay tiriyaanoo yidhaahdaan u saw inan maaha kaa caawa dhashay baa lagu darayaa sharciguna sidaa ma aha ee waa qofkii qaangaadha ee caqli lehen waa layn ee weliba dee waxhayse ee aan faqiir ahayn kuwaasaa markaa tolkii ahoo magtii qaadaya casabadaa waxaa laga soo reebayaa ila alasla waalfarca asalkii iyo faracii aabbihii iyo inankiisii asalkiisii iyo faraciisii kuma jiraan sida aanu isaguba ugu jirin ayaan asalkiisa iyo faraciisana ugu jirin oo qofkan waxyeelada ay ku timi ee ay geb ugu timi ama shibulcamdi ay ugu timi isaga kafaaro iyo culays kale iyo wax kale ayaa haysaa tolkiibaa ka qaadaya tolkiina ka mid maaha inankiisa iyo aabbihii asalkiisa iyo faraciisu midna ka mid maaha arrintaa waxaa tusinaya in caaqiladu iyo magtaa inuu tolku qaadayo xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan laba dumar ah ayaa dagaalamay midkood baa tii kala dhagax ku tuurtay dabeetana taa oo dhagaxa lagu tuuray calooshana ilmay ku sidayoo iyadii iyo ilmihii caloosha ay ku sidayba waa israaceenoo waa isla dhinteen rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka xukumay markaa ilmaha uurjiibka ah ee aan nolol ku soo dhalanee dee halkaa ku dhintay wax qura la yidhaahdo wuxuu hi addoon ama addoon ayaa laga bixinayaa qiimahoodu shan halaad aanu ka yarayn haddii addoontaa la waayana sidaynu dee urjiibka waxa lagu magdhaba aynu arki doonno waa shan halaad wa qadaa bidiyati almarati calaa caaqilatihaa magtii gabadhan dhimatay waxa uu ku xukmiyey caaqiladii iyo tolkii tii wax dishay tolkeeda ayaa lagu xukmiyey riwaayo kale waxay tilmaamaysay oo bukhaari uu leeyahay wa ana alcaqla calaa casabatiha caqligii iyo magtii waxaa lagu yeelay taa wax dishay casabadeedii riwaayo abu daawuudku leeyahay wabara'a alwalada ilmaheedii waa ka beri yeelay markaa magtii oo tolkeed baa lagu leeyay ilmaheeda waxba laguma leh xadiid kaloo abu daawuud markaa isagu warinayo wabara'a zawjaha wa waladaha wuxuu ka beri yeelay ninkeedii iyo ilmaheediiba inamadeediiba magtii wuu ka beri yeelay tolkeeda ayaa magtii lagu xukumiyey sida ay riwaayaadka qaar tilmaamayeen markii magtii haweenaydaa geysatay aan ninkeedii qabay iyo ilmaheedii midna aan waxba lagaga xukumin ee gabadha tolkeed la saaray qoladii kale ee markaa ayagana dee markaa laga dhintay ee tolkii kale laga dhintay ayaa yidhi dee magtii annaga ale hana la siiyo magtiina wuxuu dhexal siiyey nebigu sala allahu alay slam markaa ninkeedii iyo ubadkeedii buu dhexal siiyey bal hadda cadaaladda islaamka iyo diinta u fiirso ruuxaa dumari wixii ay geysatay waxaa lagu leeyahay tolkeed baa lagu leeyahay inay carruurteeda inamadeeda iyo ninkeeda waxba lagagama lahaa tan dhimatay markay dhimato magteediina ayaa qaadanaya waxaa qaadanaya ninkeeda iyo carruurteeda waa dhaxal u qaadanaya haddii aabbaheed ama hooyadeed nool yihiin dee dhaxalka way ka soo qayb gelayaan laakiin tolkii kale kama soo qayb gelaya xukunka islaamku waa sidaa haddii markaa ninkan yacni waxaa laga yaabaa soomaalidu aad bay ula yaabtaa taa marka la yidhaahdo ee la yidhaahdo yacni in badan baanay isku qabsataa marka ay hortu iska fudud tahay ee ay qoon iyo wax yar iska fudud tahay dee waa nimanka iyaba iska bixiya reerka ay u dhaxday laakiin markay farabadato ee dee mag iyo wax ka sii badan ama waxoogay ay noqoto markaasaa la yidhaha dee tolkeed baa lagu leeyahay annagana laguma laha waayo ninkii tolkii ka yeeli maayo gabadhaydaa waxaa geysatay markaasaa dabeetana la ysku qabtay oo la yidhaha mar haddii gabadhani ay ninkaa u dhaxday iyo reerkaasay carruur leedahay nin le annagana lagu waraa tolkii haddaanu nahaye ninkeeda iyo carruurteeda iyo cidda u dhexday baa lagu leeyay sharciguna sidaa maahee waxaa lagu yeelanayaa ruuxa dumara tolkeed baa lagu yeelanaya wixii ay geysatay haddii ay dhimato oo cidi waxyeelaysana magtu dee waa dhaxalo ciddii dhaxalkeeda lahayd baa yeelanaysa dhaxalkeedana waxaa yeelanaya ninkeeda iyo carruurteeda waxa soo raaca waxa weeye haddayna ma ku jiraan dadka dhaxalkeeda leh aabbaheed iyo hooyadeedunbaa soo raacaya waa shay cadaalad ahoo kan imika la yidhi gabadhaad waxay geysatay laguma lehe tolkeed baa lagu leeyay hadday in adeertii ama eddadii ama in adeertii afraad oo kale wax geysato dee isagaa loo soo doonaya magtii oo laodhanayaa soo bixi ee laodhanaya iyana tii markaa reerkaasay udhaxdo reerkaasaa laga doonaya hadda intaasoo ilma adeer iyo eddo iyo tiinu markaa xigaysanaya lagugu leeyay adigu taad qabto waxaa lagu leeyahay waxay geysatana dee tolkeed baa lagu leeyahay oo sidaas ayay u taallaa masaladan inaanay ku jirin qofkan jaaniga iyo asalkiisa iyo faraciisuna waa masale markaa ay jawaahiiru ahlilcilmi ay qabaan oo waxaa lagu leeyahay markaa tolkaasaa lagu leeyahay ee welibana waxay leeyihin jawaahiiru ahlilcilmi ma shaaficiya maalikiya xanaabila hum aqribaa'uhu min jihati alab waa qaraabadiisa xagga aabbo mana وأma الأb والبن falaa ydkulaani maعa الcaaqilة لأnهma أsl wa farcu aabbihii iyo inankiisa caaqiladan kuma jiraano de waa asalkiisa iyo farciisa waa isaga kalsaan isaguba ugu jirin taana waa sida ay jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan indiyada khada tolga lagu leeyahayna waa masale ay dee axaadiid wara badan ku soo arortay saan aynu soo marnay waana masأala mujmaca bayna الculamaa ay culimmadu ku ijmacsan inay ku kulansan yihiin xadiid imaam nasaa-i warinayo laa yu'khadu rajulu bijariirati ibnihi ama abiihi ninka looma qabto waxyeelada markaasuu inanka aabihii geysto looma qabto isagaa lagu leeyahay haddaba wixii ay qaadaysay bo halka noogu shee wuxu uhi wataxmilu caaqiladu waxay qaadaysaa khata'an gefgii way qaadaysaa magtii gefga ahayd wa shibha camdin magtii shibulcamdiga ahaydna ayadana way qaadaysaa oo waxaa looga qiyaasanaya khata unbaa looga qiyaasanayaa waxaana la yidhi diyadu marka hore jaaniyay ku waajibtaa kadibna caaqilada ayaa ka qaadaysaa oo haddii dee caaqilaba la waayo isagunbay saaran tahay walaa taxmilu caaqiladiiyo tolkuma qaadaan camdan magta badrheerka ee qofku badrheerhka u dilo haddii marka horeba badrheer u dilo oo aanay magtu markaa dee waajibinaynin qiiqsaas sida haddaanu qof mukaafica u ahayn ama haddii inta laga cafiyo qisaasii mag lagu cafiyo tolku ma qaadayo oo laguma leh qofka jaaniga ayaa lagu leeyahay wax khilaaf oo ahlu cilmiga markaa masaladaa ugu dhaxeeyaana ma jiro saynu arki doonno markaana waa laga rabaa waana geel muqalladahoo adag dee isagii oo dawarsanaya hadduu ku yimaado tolku wax ka bixbixiyaan dee dhib ma leh hadduu toobad keeno oo dee qofkii oo toobad keenay uu yahay dee xataa daydii sakadii waxwaa laga sii karaa hadduu toobad keeno laakiin inta dabada la marsado dee in ama la dhoofiyo oo la yidhaahdo markaa annagaa bixinayna taa weeye markaa ta gefga'a ee aanay diinta ogolayn walaa sulxan sulax iyo heshiis markaa laga suluxtamay qawadkii iyo qoorgoyntii laga suluxtamayna tolku ma qaado walaa ictiraafan qirasho uu jinaayadin iyo waxyeeladan qofkani qirtayna ayadana tolku ma qaaday wixii dee caddayma ay ku sugaan tolka ayaa markaa uu qaaday arrintaana ibnu cabbaas ayaa laga warinayaa si ibnu abi shayba uu markaa warinayo laa tacqilu caaqilatu sulxan walaa camdan walaa cabdan walaa ictiraafan caaqiladu ma qaado sulx iyo camdi iyo addoon iyo markaa qirasho toona haddayse caaqiladu markaa de ay u rumayso oo ninkaasi waxa uu qirtay ay u rumayso tiraahdo waa run way qaadaysaa markaa walaa can cabdin walaa taxmilu can cabdin addoon isagana markaa ka qaadi mayso oo dee addoonku wuxuu geysto haddii uu markaa marna dee biraqabatii bay ku tacalluqaysay wuxuu geystaayo bikayri ridaa saaxibihi hadday waxaani markaa u yimaadaan waxyeello u geysta ay tahay dee qoortiisay ku tacalluqayso waa loo yidhi haddii kalena marku xoroobuunbaa loo raacayay wa murtadin walaa can murtadin mid ridoobay la tolku waxba ka qaadi maayo hadduu dee gef wuxu dilay kii murtadka ahaa ama shibulcamdi hadduu wuxu dilo talkiisii waxba ka qaadi maayo nusradii iyo wilaayadii labadaba wuu ka baxay wa muntaqilin walaa can muntaqilin min kufrin ilaa kufrin mid gaalnimo ka guuray oo gaalnimo kale u guuray oo dimi buu haayo markaasuu markaasuu dee nisraani buu haayo markaasuu yuhudiyad u guuray kaana waxba talkiisaasi ka qaadi maayaanoo leannu macna lmurtad buu yahay leannu waxaan islaamnimo ahayn laga aqbali maayo hore inuu soo marnayo dee tanu iminka galayna hore ayuu qirsanaa inay baatil tahay dee tan horena islaamku baatil boorkiiba ma tixgelinaynin markaa xukmulmurtad unbuu leeyahy wa kaafirin walaacan kaafirin gaal na tolku waxba kama qaado ramaa waxganay oo tuuray masalan dee madbac buu ganay fa asaaba markaasuu asiibayuu ku dhacay ciddii uu ku ganay bacda islaami intuu islaamay dabadii intuu markaa waxganay isagoo gaal ayuu ashahaatay isagoo islaama markaa wixii uu ganay dee qof ku dhacday oo ay dishay fa asaaba bacda islaamihi intuu islaamay dabadii ayay ku dhacday kaana markaa tolkii ma qaadayo liannu nusre iyo hiil iyo wilaaye iyo mas-uuliyad xilliganuu ficilka geystay ee waxgalayda gaal buu ahaayo tolkan waxba kamay dhexaynin waman aslama walaa man aslama walaa can man aslama mid islaamay xaggiina tolku kama qaado oo wakhtalafad caaqilataahu labadiisii tol ay iskhilaafeen caaqiladii gaalada ahayduu ka yimi iyo caaqiladan muslimiinta oo hadda u yimi masalan nin tolkiina badhna gaalo yahay badhna islaam yahay ayaa soo islaamay qof ayaanu markaa waxyeello u geystay markaa waa laba tol oo dee markaa hore tol gaalo abuu lahay iminkana tol islaama buu leeyahay labadii caaqile ee caaqiladii hore gaalada ahayd iyo caaqilada dambe islaamka ahayd ayaa waxay isku khilaafsan yihiin yacni goortuu fii waqti alqatli dilkani goortuu dhacay ma intii aanu islaamin baayo qolada gaalada baa lagu leeyay mise waa intuu islaamay oo qolada muslimiinta baa lagu leeyay bayine iyo wax caddaynihina ma jirto taana markay caqladiisii muslimiinta ahayd mar haddaanay caddayn ma qaadayaan wa yaxmilu lqaatilu kii qaatilka ahaa waa qaadayaa maca alcaaqilati caaqilada iyo tolka la jirkeeda ayuu qaadi fii man janaa ka waxyeello geysay uma irtada dabeetala ridoobay uma aslama haddana soo islaamay fa arshuljinaayati jinaayada arshigeeda iyo magteedu calaa caaqilati lmuslimiin ayay saarantay walbaaqiina calayhi baaqigana isagaa lagu leeyahy wa fi lmubaacadi iyo addoonkii barxorta ahaa wa fii dimmiyin iyo dimi awdaxa maalan yacnii caddeeyey nabar lafda caddeeyey masalan musliman buu caddeeyey uma aslama qabla mowtil muslim buu dhintay fa calaa caaqilatihi dimiyiina waxaa lagu leeyahy arshul muudixa waalbaaqiina calayhi baaqigana isagaa lagu leeyahy wa fii mas'alati alistidaami alaatiya iyo masalada issuqaynta iyo isjeedidda ee inoo iman doonta waxaynu tilmaannay in magihii iyo waxyaalihii sugmay badhna tolka lagu leeyahay badhna qofkan waxyeelada geystay lagu leeyahay halkan wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa afar suuro oo qofkii waxyeelada geystay iyo tolka ay wada bixinayaan oo suwar mustasna ah oo laga soo reebayo asalku waxayd imaa inay caaqiladu bixiso imaa inuu isagu bixiyo laakiin waa afar masalo oo isagii caqiladuba ay wada bixinayaan wayaxmilu lqaatilu kii wax dilay ee dilka sameeyey magtii waa qaadayaa maca alcaaqilati caaqilada tolkala jirkeeda afar masalo fii man mid waa qof muslima oo janaa waxyeello geystay qof muslima ayaa jinaayo geystay oo masalan gacan buu jaray si gef ah uma irtada dabeetana waa ridoobay uma intaa kadib aslama haddana wuu soo islaamay intii aanu qofku waxyeelada u geysta dhimanin ama kadib waxay leeyihiin fa arshu ljinaaya jinaayadaa iyo gacantaa uu gooyey arshigiisu iyo megteeda iyo kabkeedu calaa caaqilati lmuslimiin caaqiladiisa muslimiinta ah ayaa lagu leeyahay oo dee markan waxyeeladan geysay dee muslim buu ahaayoo tolkaa muslimiintaba tol u ahaa markaa iyagaa lagu leeyahy waa ka ridooday ee dabeetana gaaloobay walbaaqii intaas soo hadhay ilaa diyada dhammaadkeeda oo masalan hadduu gacan gooyo konton ay bixiyaan kontonka kale calayhi isaga ayaa lagu leeyahayoo dee markanuu ridoobay bay kala go-eeno markaa iyaga intaa horun baa lagu leeyahay xaal alislaami ugeysay inta damba laguma leh wa fi lmudacadi addoonka mudacadka ah ee badhna uu xorta yahay badhna uu addoonka yahay isna waa kaas oo haddii uu waxyeello geyso dee indiisaa xorta ah dee tulkii ayaa bixinaya wixii qabtaa qaybtan addoonka ana dee isaga ayay ku tacalluqaysaayoo waxaa hadba lagu yeelanayaa ka yar xisadaa iyo qaybtaa diyada ama qiimihiisa hadba kii yar ayaa lagu yeelanayaa oo tusaale ahaan oo kale addoon barhkiino xor yahay barhkiino addoon yahay baa qof xoro dilay qiimihiisa ayaa la eegayaa tusaalehaan waxa la qiimihiisi wuxuu taagan yahay siddeetan halaad ayuu qiimihiisi taagan yahay qiimihiisa kala barhkii oo afartan halaada isaga ayaa lagu yeelanayaa isaga ayaa lagu yeelanayaa lixdanka soo hadhay dee niskiisa xortaabay qaabilsan tahayoo waxa lagu yeelanayaa tolkii ayaa lagu yeelanayaa hadday kaba soo qaado iminka qiimuhu uu yahay boqol iyo labaatan halaad hadduu noqdo oo nuski markaas uu yahay nuski dee lixdan buu noqonayaa waxyeeladan uu geystayna kaba soo qaad waa afartan halaad ayuu waxyeeladu geystay ay tahay afartanka halaadun baa lagu yeelanayaa lixdan kale tulki baa lagu yeelanayaa hadba hadday qiimaha intiisa xorkaahi yaraatana dee intaasun baa lagu yeelanayaa oo wax kale laguma leh haddii ay markaa wuxuu geystay ay yaraatana dee waxa uu geystay unbaa lagu leeyahay markaa waa filmubaacadi weeye midna masaladaas wa fii dimiyin awdaxa maala musliman waa qof dimi oo waa gaalada inala degane jizyada iyo gibirka aan ka qaadno ayaa awdaxa maalan musliman qof muslima ayuu nabar muudixo ah oo wejiga ama madaxa ah ayuu u geystay uma aslama dabeedna wuu islaamay qabla mowti lmuslimi qofka muslimka ah uu lafda caddeeyey intaanu dhiban ka hor buu islaamay kadib ayuu dabeetanaa dee dhintay qofkii facalaa caaqilatii tolkiisii adimiyiina caaqiladiisii dimiyiinta ahayd ee dee gaaladan jisyada ka wada qaadi jirnay waxaa lagu leeyahay ashul muudixa muudixadan iyo lagu caddayntanaa lagu leeyahay leannahu xilligaa uu muudixada geystay dee dimi buu ahaa waalbaaqii calayhi baaqigana isagaa lagu yeelanayaa tolkiisii muslimiinta waxba laguma laho dee waxyeeladani waxa uu xilliga hore geystay ee aan nusladu ka dhaxaynin bay daba socotaa masalada afraad wuuli fii mas'alati alistidaama alaatiya masalada isjiidhidda iyo isduqaynta ee inoo iman doonta ee fasalkan inagu soo xiga fasalka ka dambeeya uu kaga hadlayo ayay markaa midlo tahay oo hadday laba qof isjiidhaan oo isduqeeyaan oo ay markaa labadiba dhintaan dee magdiisa kalabadh isagaa isu qaba kalabadhka kalena dee wuxuu ku yeelanayaa kii kale tolkiibuu ku yeelanayaa markaa macnaheedu waxa weeye hadda yani qaatil baa diyadii barh qaaday macnaheedu maahee waxa weeye way dhacaysaa intii isaga ficilkiisa qaabilsanayd ayaa markaa meesha ka dhacaysa intii soo hadhayna tolkii baa lagu yeelanayaa marka intii isaga qaabishay ficilkiisa ayaa waxaa laga soo qaadaya siuu isagu wuxuu xambaaray uu bixiyey oo kale faslun fii taqliidi diyati wa takfiifiha diyada adkaynteeda iyo fudaydinteeda ayuu u fasal yahay waynu waynu soo tilmaannay guud ahaan laakiin waxoogay ayuu markaa inoo soo celiyey sheekhu yacnii si fiican buu u faahfaahiyaayo mar axkaamta markaasi noocaabuu gaar u saara mar markaasi ijmaala buu u sheegaa mar si duu yacni kala baxsan buu u sheegaa wuxuu yihi tuqalladu waa la adkaynayaa diyatu lcamdi diyada badrheerka bikownihaa muhallafa waxaa lagu adkaynayaa inay geeli saddex sifo yahay waxaalla inay tahay mid hadda la rabo wacalaljaani kii waxyeelada geystay in lagu leeyahay wa tukhafafu diyatu lkhata'i diyadii gefgana waa la fudaydiyaa bikownihaa mukhamasa inuu geel yahay shan qaybood wa mu'ajala saddex sannadood mid lagu madareeyey wa cala alcaaqilati iyo tolka in lagu leeyahay ilaa an yakuuna alqatlu bixarami maka inuu yahay mooyaane aw shahri xaraamin bil xurmale inuu yahay mooyaane aw maxramin raximin maxramin raximin maxram raximin qof maxrama oo rixim iyo qaraabaa inuu yahay mooyaane fa tuqalladu waa la adkayn وتغلظ والأطيادية شبه العمد بكونها مثلثة وتخفف والفضية بكونها مؤجرة وعلى العاقلة وعلشاق تغلظ والأطيادية دية العمد دية بريرك يقفق وبرير وحق يسو والأطيادية وهل مغلظة من ثلاثة أوجه سدع وجبال لقاء أطيادية bikownihaa muhallafa geeli waa saddex sifo uun halaaثuuna xiqa wa halaaثuuna jadaca wa arbacuuna khalifa soddon qaalmood oo afar jiraa soddon qaalmood oo shan jiraa iyo afartan qaalmood ama neef oo geel oo riman soomaalidu magteedu waxba mag caadiga iskama bixiso mar way kala qiimaysaanoo dee waxaa laga qiimaa neefka adhigaa wax ku dhow inay ku kala qiimaystaan haddii ay yidhahdaan dhogor aan kala qaadanana dee dhogortii sharcigu sheegay maqle jambaq baa la keena midbaa qaalin yar keenaya midbaa neef yar keenaya midbaa duq keenaya wax suuro geeduun le baa meesha lasoo tubayaa wa kownuhaa xaalla wejiga labaadee laga adkeeye waa inay xaalato haddaa la rabaa jiribcan hadda ayaa la rabaa lala kala kici maayo wa kownuhaa cala aljaanii waxaana laga rabaa ninkii waxyeelada geystay ayaa laga rabaa waa in la bargooya wax alla yaaliyo wuxuu hayo waa in laga qaadaa oo looga tagaa bedlad yaroo maryaabu xidha iyo digsi yar ay wax ku karsadaan iyo bilaydh ay wax ku cunaan iyo waa in looga taga waxa la yaaliyo waxay waa in la bargooya waa inuu dadka dawarsadaa markaa ma qof baa camdi markaa wax ku dilayaa markaasi cantayn loo soo ururinayo dee waa kaa markaa mindida dheer laynoo tuntaye markaa jilibka raacsiisan wa tukhafafu waa la fudaydin diyatu lkhata'i diyadii gefga waa la fudaydiyaa saddex weji baa laga fudaydiyaa saddexdii taa laga adkeeyaba waa laga fudaydinaya bikownihaa mukhamasa geelu waa shan sifo labaatan qaalmood oo laba jiraa labaatan qaalmood oo saddex jiraa labaatan qaalin oo saddex jiraa labaatan qaalmood oo afar jiraa labaatan qaalmood oo shan jiraa markay dee magtii boqolka ahayd ay tahay wa kownuhaa mu'ajala inay tahay mid lagu madaleeyey saddex sannadood magtii dhammayska tirnayd iyo waa kownuhaa cala alcaaqila in tolkii lagu leeyahay oo aan qofkiina saddexdaa wejibaata gefkana laga fudaydiyaa ilaa an yakuuna alqatlu dilku inuu yahay mooyaanu ka dhaco gefga waxaa jira diyada gefga ah waxaa jira saddex meelood oo markaa la yani taqliidiyo ah xagga diyada laga taqliidiyo laga adkeeyo waataynu soo maraynay baabudiyaad markuu yidhi muqalladatun fi lcamdi washibhi muطlaqan muطlaqanna had iyo gooraale waxaa fasiray baa la yidhi yufasiru imaa saabiqu wa imaa laaxiqun ama tafaasiil horaysay ayaa markaa la duuduubaya ama tafaasiil soo socota markaa muطlaqantaa hore waxa khada inoogu iman doonta ama fi lxaram ha dhacdo ama fi lashhur ha dhaco ama yacni raxim ha noqdo isaga muطlaqanba waa la adkeynaya wey laakiin gefga saddexdan jeer ayuunbaa la adkeeyaa saddexdii jeeree la adkeynayeyna waa kan ilaa an yakuuna alqatu bixarami maka xaramka maka inuu ka dhaco mooyaane xuduudda xaramka maka xaramka makana dee xad macruufa buu leeyahay oo nebigu sala allahu calayh wasalam uu caddeeyey oo dee xaggan imika jiddo ee dadku ay u baxaan inteeda badan marka aad ka sii baxayso waxay u sameeyeen laba dhigood oo waaweyn oo ay ku qoran tahay nihaayatulxaram xagga jidda markaad ka timaadana bidaayatulxaram ay ku qoran tahay xaggan koonfureedna waa sidaas le xagga waqooyina dee waaba tanciimba xaggan kalena dee waa ilaa musdelifo markaa ayuu noqonayaa xuduudda xaramku waa intaa dhexdeeda aw shahra xaraamin bilaha xurmada leh ilahay wuxu ina ciddata shuhuuri cinda allahi isnaa cashara shahran fii kitaabi illahi yowma khalaqa asamaawaati walard minhaa arbacatun xurum afar bilood oo xurmo leh oo dagaalku dhexdeeda aan u bannaanayn ayaa ka mida waxay dhahen culimmadu halaaatun sardun wa waaxidun fard saddex way xidhiidhaan midna waa gaar oo iminka dilqicda dilqacda iyo dilxija iyo muxaram labadaa bilood ee sanadka ugu dambeeya iyo bishaa ugu horraysa way xidhiidhaan wa rajab iyo bishaa rajab la yidhaahdo afartaa bilood hadduu dilka gefgahay dhexdeeda dhacana waa la adkeeyaa aw ilqatiilu maxramu raxim aw kaana alqatiilu maxrama raximin wuxuu ahaaday maxrama raxim waxay dhaheen waa in la idaafeeyo maxrama raximin waa in la yidhaahdaa waa qof maxaarimtiisa ahoo hadduu ruux dumara yahay aanu geyn hadduu nin yahayna dee hadduu ruux dumara hal aanu geyn raximin oo weliba raximna ah qaraabadiina ah oo dee sida walaashii iyo eddadii iyo oo kale waa maxram waana raxim oo waa qaraabadii maxaa la diidayaa maxramin raximin iminka nuskhada matrigu maxramin raximin bay odhanaysaa sifay noqonaysaa markaa waxaa dee baxaya maxram ridaac oo kale iminka inadeer xagga walaal xagga hooyo xagga nuugmada oo kale dee maxram way tahay laakiin raxim baanay ahayn maxram lmusaahara inadeer markaa umusawje ah oo kale dee rixim way laakiin maxram baanay ahayn ama maxram rixima baanay ahayn waa inay maxramnimo iyo raximnimo ay israacaan wa tuqalladu markaa saddexdaa hadduu dhex dhaco geel wuxuu noqdaa muhallasuu noqdaa oo geel xagga geelunbaa laga adkeynay muhallasuu noqonaya wa tuqalladu diyatu shibulcamdi diyada shibulcamdiga dilkii camdiga iyo gebga labadaba shabbahayey waynu soo marnay isagana waa la adkeeyaayo min wajin waaxidin baa laga adkeeya waa mukhafafa min wajhayni baa la yidhahdaa bikownihaa musalasa geelu waa saddex sifo soddon qaalmood oo soddon yani afar jiraa iyo soddon afar jiraa iyo afartankii rimayd ahaa wa tukhafafu waa la fudaydinaya bikownihaa mu'ajala inay tahay markaa saddex sano mid lagu madaleeyey wa cala alcaaqila iyo inay tolka tahay wejigaana waa laga adkeeya labadaana waa laga fudaydiyey درسك قيب سورة هلك إنه بشوفته والله أعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال فصل في بيان الاستدام استدام وحو فسل يهي استقينتي يسجردي macnaha waxa uu halan kaga hadlayaa waxyaalaha waxyeellada keenta inay labada qof ay waxyeelladaa timi ay wadaagaan mar waxyeellada qofka qura geystaa waynu soo marnay marna laba qof iyo dhowr qof baa geysta oo cid wax u geystaa marka saddexaadna waxyeelladu laba qof bay dhexdooda ka dhacdaa oo wadale waa shirka fi damaan waa waxyaalihii keenayay inay wadaagaan magdhowga waxau uhi sheekhu alistidaamu isduqayntiiyo isjiidhiddu ima an yastadibu xuraani laba nin qofoo xori inay isduqeeyaan fa yamuutaa dabeetana ay dhintaan wa daabatahumaa iyagiiyo daabadii waxay fushanayenba facalaa kulli minhumaa mid kasta oo labadooda aday korkiisa waxaaday haddaanu dhimanin nisfu qiimati daabati alaakhari ka kale daabadiisa qiimaheeda barhkeed wa calaa caaqilati kullin mid kasta tolkiina waxaa lagu leeyahay nisfu diyati alaakhari ka kale diyadiisa barhkeed mukhafafatan xaalay tahay mid la fudaydiyey in lam yaqsida haddaanay u qasin daalika arrintaa wailaa haddii kale yuqasiyaan fa niswahaa ayaa lagu leeyahay oo muhallata la saddexeeyey saddex sibageela laga dhigay aw ama bi an yastadiba waa inay suqeeyaan safiinataani laba doonyood fa ka raakibayni labadii wax fuushanaay oo kale ayay la mid yihiin in facala lmallaaxaani hadday labada naaquude daalika arrinkaa ay sameeyaan aw qasaraa ama ay gaboodh falaan waxaa sheekuu leeyahay alistidaamu isku dhaca iyo isduqayntiiyo iska hor imaatiku ima an yastadimu xuraani waa saddex qaybood aynay laba qof oo xori isduqeeyaan ama ha soconayaan ama ha ordayaan ama waxa fuushanaadaan fayamuutaa dabeetana ay dhintaan labadiba intay isduqeeyeen ayay labadiba dhinteen ama yacnii waxbay saarnaayeenoo mid weliba daabad buu saarnaa dee noolo ah ama gaadhi buu saarnaayo mid weliba gaadhi buu watay fayamuutaan labadoodii wa daabataahumaa labadoodii daababa halkii bay ku burbureenay bakti ku noqday gebigoodhiba waa ololeen waxba kama soo bixin facalaa kulli minhumaa mid kasta oo labadoodaa ka ahaaday waxaa lagu leeyahay nisfu qiimati daabati alaakhari ka kale daabadiisii kala barhkeed qiimaheedaa lagu leeyahay waa haddii aanay dhimanin labadii daabbaa dhintay ka soo qaad kaba soo qaad laba gaadhi bay wateen labadii gaadhiba markay isuqeeyeen labadii gaadhiba waa ololeen ayagiina waa ka baxeen mid walba waxaa lagu yeelanayaa oo masalan miduu yeelo kii kale ku yeelanayaa daabadiisa iyo gaadhigiisa qiimihiisa kala barhkii kii kalena wuxuu ku yeelanayaa kan kale daabadiisa kala barhkeed leanna waxay leeyihiin gaadhiga labadan gaadhi waxay ku gubteen ficiluu isagu leeyahay iyo ficiluka kale leeyahay markaa kala badh isagaa geystay dee intii kala badhka adiga ku qaabilsay meesha way ka baxday kala badh unbaad ninkaa ku leedahay kii kalena daabadiisii iyo gaadhigiisii kala badh isaga isu qaba kala badhna adigu kugu leeyay waa haddii ay markaa dee labadoodiiba nool yihiin haddii kalena tarikadooda iyo wixii ay ka tegeen baa dee laga bixinayaa haddii ay markaa labadoodii dhinteenna wa calaa caaqilati kullin mid kasta tolkii waxaa lagu leeyihi nisfu diyati alaakhari ka kale diyadiisa kala barhkeed baa lagu leeyihi hadduu nin yahay diyadiisii kala badh oo kontona isagaa isu qaba kala badhkii kalena wuxuu ku yeelanayaa kii kale kii kalena kala badh isagaa diyadiisii isu qaba kala badhna kanuu ku leeyahay waa sidaa ee la isu tuuri maayo leannu isu tuurku waatay soomaali ku jabtay waayo kondonkana tol baa lagu leeyahay oo dee waxale qofkan dhintay markii carruurtii iyo xaaskiisii cidduu ka tegey baa leh kan kalena waa saas legotol kalea lagu leeyay dee haddii la isu tuuro labadii agoomood baa iyana hawada loo diray oo wax dee tolkii lagu yeesho ay bixiyeen ma jirto waana meelaha runtii soomaalida ay xagga sharciga ay ugu liidatay ka mid tahay isu tuuridaa iyo isu jariddaas idinkuna reer hebelow wixiina isu qaba idinkuna isu qaba reer hebelow dabeetana dadkii laga dhintay iyo wixii tolkan la saariba meesha uu ka baxay iyo dee arrintii aynu rabadaantiiba sida markaa dee faahfaahsan uga hadalnay ee tolkan isla markaa magtii marka lasoo qaado kala barhka doonaya isna agoonta kala noqonaya ilaada markaa anaguna agoon kalaanu nahayoo dee magtii qubanaa la yidhaahdayo konton baanu doonaynaa halkaa dhiga waa xaran waa min akli amwaali naasi bilbaatil haddii ay dad waaweyn haddii ay markaa agooni jirtana waa min akli amwaali lyataama xoolihii agoonta oo la cunayo weeye ilaahay markii qabailku ha ka baxbadaanoo reero badan baa imika qubanaha iska daaye ha la iska daayo wixii iyadu qarash noqdaa dee waa halkeeda magtaa ku baxa laakiin marka qarashkeeda laga jaro haddana la yidhahdo halkan soddon ama afartan amaba kontonkaasaanu leeno anana agoon kalaanu nahay wax jira maaha waa xoolihii agoonta iyo xoolihii qayrkood lagu cunayo baatil lagu cunayo wey waayo haddaba mukhafafatan kondonkaa lagu leeyahay tolku waa mukhafafo oo waa geel dee shan sifo ah in lam yaqsidaa daalika isku dhacaa haddaanay u qastinin oo masalan waa laba indhala ayaa isku dhacay amaba yacni dee meel mugdiya bay ku jireen amaba dee waxa ka qaalib noqday daabooyinkoodani waxaanay wateen baa ka qaalib noqday wa ilaa haddii kale ay qasiyaanoo dee waa laba ninoo isu bootaynayo dee daf baa laysido waa layskalo markaasaa dee dam dhulka layskula dhacay ama dee labadii gaari baa laysirdisiyo ama labadii baa layskeliyo waa loo qasiyey fa calaa caaqilati kulli nisfuhaa nis baa lagu leeyahay muhallasa oo geeliyo markaa saddex siba shibulcamdi bay noqonaysaa camdi ma noqonayso mid waliba ficilkiisa ficilkii saaxiibkii ayuu ku dhintooyintiisii waa la hadur yeelay markii hore gef bay ahaydoo waa geel shan konton halaadoo shantii sifa leh iminkana waa shibulcamdi oo waa konton halaadoo muqalladaahoo markaa saddexdii sifo ah ayay noqonaysaa aw ama bian yastadima waa inay suqeeyaan safiinataani laba doonyood laba doonyood bay suqeeyey laba malaaxiyo laba naaqudana waa wadeen labadii doonyoodba waa dhinteenoo way isla degeen iyadii wixii ku jirayba fa ka raakibayni labadii raakib ee aynu soo marnay ee markaa daabada labada daabo ama labada gaari fuushanaa oo kale ayuunbay la mid yihiin oo dee mid walba nisfu diyatihi ayaa caaqilada ka kale lagu yeelanayaa hadduu qasa jirayna musallaso ah haddii aanu qasa jirinna mukhafafo ah doonta dee qiimaheeda kala badh ayaa lagu yeelanayaa kii kii kale kan kalena waxaa lagu yeelanayaa doontii kale kala barhkeeda ayaa lagu yeelanayaa haddii ay nool yihiin haddii kalena dee tarikadooda lagu yeelanaya waa marka ay ayagu leeyihiin labadaa daaba aynu sheegnay ama labadaa gaadhi ama labada doonyood markay leeyihin weeye hadday cid kala leedahay ama ha soo kiraysaan ama ha soo ammaanaysaan hadday cid kala leedahay wax markaa laga hadur yeelayaa ma jiro e mid walba waxa lagu yeelanayaa qiimaha daabadan barhkeed iyo daabadaa kale barhkeed kaa kalena waxaa lagu yeelanayaa daabadiis daabadaa watay qiimaheed iyo tan tan kale waxyeelagiisa qiimaheed markaa waxba ka lumi maayo ma hadduu qof kale leeyahay halkaa waxaynu ka fahmaynaa inay kutubtii oo dhammi wada caddaynayaan markay yacni doonyahaa tahay ee la wado dee hadday labada qof ayagu leeyihiinna ee isidaan dee waa kala barhkaasunba uga sugmayaan hadday cid kale leedahay waxa weeye qiimaheedii oo dhan bay wada leeyihiin iminka innaga maxayna haysataa insha allahu tacaala dhammaan wulaad iyo itlaafu dahanbahayn baynu ka hadli doonaa saynu minhaajkiiyo kutubihii horeba ku soo faahfaahinay ninkii oo gaadhigiisi baaba'ay ayaa haddana waxaa la leeyey magtiga wuxuu geystay in lagu geystana wax ka soo bixi wuxuu ka bixiyey iska daayo isagu gaarigiisan la burburiyey buu doonayaa ciddaa waday baana lagu leeyahay waxyeelada lagu geystay laba jeer unbaa qofkaa gaadhigana wax lagu yeeshaa waxa weeye hadduu qof waalan u dhiibo uu qof waalan mufra u dhiibo u kaxay oo deetana dabadu u qabtay waxa liyaaliyo wuxuu geystay oo dhan isagaa lagu yeelay markaa isaga u dhiibay ilmo yaroo sabi oon qaangaar ahayn haddaad gaadhigaagii u dhiibto oo waayana markaa wax ku laayana adaa lagugu leeyo laakiin qof qaangaada oo caqli leh waxaad u qarisayna aanay jirin waxyeellada uu ku geysto ama ha u badrheedho ama gef ha uga dhacdo ama ha kaa kirayso ama ha kaa ammaanaysto isagaa lagu leey waxba adiga laguma leh xataa gaarigaaga dhibtu soo gaarsiiyey baad adigu ku leedahay iska daayin marka adigu aad wax ka bixise marka yacni waana dhib taagan oo runtii dhibteeda leh oo maanta ina haysato oo maxkamadaheenii ay ka socotaa beri dhexdii ahayd waxa dhacday nin booyad ammaano a wadaa ayaa habeenkii geerash seexday oo gaarigiina isu dhigay mid ay saaxiib yihiin ayaa idin warniyow gaarigiiba iga yarxumaadee macmiishiiba iga oomane hawada dayidii booyadii buu kaxeeyeeyo markuu dhaqaajiyey buu meel halkana ku madbacay mid kaleu ku madbacay kii uu kaxaysay wuu burburay kii kale waa burburay dhibaatana waa soo gaadhay magdhowgaa cidda la saaray ma ogtiin waxaa la saaray ninkii gaariga lahaa en meeshaba joogin ee gaarigiisi baaba'ay iyo kii miskiinkaa ee laga soo kaxaysay geerashkii iska hurday iyo kii gaariga kaxaysay ee wadi saddexdaasaa loo qeybiyey baa layidhi yacni waa cadaalad darro sharciga iyo caqligaba ka baxsan weeye balliga isagu meeshaba aan joogin maxaa lagu leeyahy kan isaga meesha jiiba haddaabu kii gaariga u dhiibtay qabsado dee faqaraaru damaan mar kasta damaanku wuxuu ku dul sugaya waxa weye kaa mubashirkaa ee waday marka waa dulmi runtii dalka ka soconaya weeyaan oo u baahan markaa in la joojiyo maantadaasu markaa nini weydiinayuu lahaa gaari yaroo a nin suuqa yar ka ganacsadaan ahay oo gaari yaroon urursaday ayaan midu dhiibo midunbaa iskaga kibray oo deetana balaayo ku galay dee iminkaa lailey bui kaalay bixi waa dulmi soconaya wey markaa faka raakibayni bay la mid yihiin ow yan yastadiba safiirataani bay suqaye faka raakibayni bay la mid yihiin waa in facala almallaaxaani daalika hadday labadan naaquude arrintaas sameeyaan oy dee iyagu isku dhaqaajiyaan oy saas weyn ow qasaraa ama ay gabood falaan oo dee waa doonyihii hore shraaciga ahaa bay culimmadu ka hadlayaanee dabayshu waday dee xilli dabayleed haddaad dhaqaajiso oy markaa dee isku wada dhacaan adaa gaboodfal sameeyey haddiise aanay arrintaa iyagu samaynin gaboodfal la samaynin dee halkaa iyadoo u taagan unbay dabayli gebigeediioo madbacday oo tii kale ay ku dhufatay markaa waxba lagu yeelan maayo ow bi an yastadiba masalana waa inay istuqeeyaan maashin mid lugayn wawaaqifun iyo mid taagan waddo fa yu'daru lmaashii kan soconaya hadur baa laga soo qaadi wa calaa caaqirati tolkiina waxaa lagu leeyay diyatulwaaqifi kaa taagnaa waddadiisa ow maashin waa qaacid mid socda iyo mid fadhiya ay isduqeeyeen biariiqin dayiqin waddo cidhiidhiya hudira alqaacidu ka fadhiya waa la hadur yeeli wa calaa caqilati tulkiina diyat lmaashii ka soconaya magtiisaa lagu leeyay wuxuu yidhi sheekhu ow bian yastadiba maashi wawaaqif waxa isduqeeyey mid soconaya iyo mid waddo taagan nin waddo taagan ayuunbaa mid kala galayoo dam halkan ay labadiiba ku dhaceenoo waa ka baxday fa yuhdaru lmaashii kan isagu hortuu soconayaa waa hadur wax ka soo qaad ma leh leannahu ficilu isagu leeyahay buu ku dhintay wa calaa caaqilati diyat lwaaqifi miskiinkana isaga iska taagnaa magtiisii waxaa lagu yeelanayaa kan jidha ee hadurka wixiisu noqday tolkii baa lagu yeelanayaa waase haddii dariiqaasi yacni dariiquba markaa cidhiidhiba ha ahaadee leannahu waxay leeyihiin isaaggu waxa uu ka mid yahay maraafiqda iyo waxyaalaha dee dadka maraya ay sameeyaan ayuu ka mid yahay leanna qofkii wuu daali karaa dee hadduu daalo wuu istaagi karaa markaa markaa waddada maxaad isu taagteen lama odhanayo leanna wuxuu le waan daali waddaduba xataa cidhiidhi ha ahaatee kan soconaya dhaqaaqiisan iyo jiidhidiisa dee isba inuu iska taagaabay ahayd ama uu markaa iska bambaaniyo meel ka dhinac kale ka maro markaa kan ficilkiisa ayuu ku dhintay ficilkiisi baa dhimasho isaga ah iyo dhimasho qowan taageero ku yimid markaa intiisi waa hadru kan kalena waa lagu leeyay ow maashin waa qaacid waxaa isjiiday isuqeeyey mid soconaya mid fadhiya biariiqin dayiqin wadda yaroo cidhiidhi ah ayuu fadhiistay waxayna markaan hudiraal qaacidu kaa fadhiya ayaa la hadur yeeli labadiba way dhinteen mid wuu fadhiyaa midna waa socdaa dariiqina waa meel yaroo cidhiidhi oon meel laga maran ahayn waa markaa ku dul dhacay labadiba way dhinteen hudiraal qaacida hortuu kan fadhiyey waa hadurse wax kasoo qaad ma leh wacalaa caaqilatii kaa fadhiya tulkiina waxaa lagu leeyahy diyatulmaashi kan soconaya magtiisi baa lagu leeyahy leanna waxaa la leeyahy waddadu mar hadday cidhiidhi tahay maraafiqdeediiyo waxa lagu sameeya inaad iska yuurusato maaha yani waad istaagi kartaa laakiin inaad iska fadhiisato maaha mar haddaad fadhiisatay adigaa xadgudub sameeyey waddadii cidhiidhi tahay marka adaa nafdaadii dilay miskiinkan kalead u fadhiisatayna dee waa lagugu leeyahy hadday waddadii laakiin waasic tahay waddo weyn weeye qofkii baa fadhiistay mid soconayaa dul baxay sidii bay iskugu dhinteen kan soconaya markaa hadur ah kan kale waxaana lagu leeyahay kan fadhiyey magtiisa ayaa lagu leeyahy tulki leanna waxaa leeyahy waddadu mar hadday weyn tahay dee waxyaalaha maraafiqdeeda waxaa ka mida inuu qofku fadhiisan karo inuu istaagi karo dee maad banaankaa ka martid banaanka maad ka martid baa lagu leeyahy ila waxba kuguma kelifin ad isaga ku duldhacdeen waa sidii waxaa la bankaa qool caday ayaa beryihii gawaaridi nagu yaraayeene dee badowdana dadku ah ayaa mid markaa habeen gaarikiic mid kala xasi waariga baydh waariga baydh waa bankaa dee dad waa isku dhaceen waxay dhigi markaa baabuurta bay iska yaraydeen markaa badow war maxaan geliyaa ay odhan jireen layidhi nin baa gaari wato markaasuu kirish bay igu weydiin jiray war maxaan geliyaa sidaasoo kaley ahayd masaladan runtii waxa weeye waa markaa la wadaagayo damaanka iyo magdhowga waxaa la mida hadday laba qof xarig kala jiitaan way kala jiiteenoo gem buu yidho waa ugo mid waliba halkaasuu dhulka ku dhuftoo labadiiba oo ka baxdo mid walba magdiisa kala badha isaga isu qaba kala barhkeedna ka kale tolkii ayuu ku leeyahay hadduu qof kale u jaro labadiiba kala jiidanaya hadduu mid kale u jaro oo midba markaa qadaadka uu meel ku dhufto dee isaga ayaa lagu yeelanayaa iyagoo kala jiidanaya ayaa mid u sii daayey dee kii kalea markaa halkaa isku taagoo dhintay dee kaa u sii daayey ayaa markaa lagu yeelanaya markaa kalabadh ila isagaa u sii daayey kalabadhna dee waa kan isaga lafdiisu jiidanaya waxa la yaariyo waa yacni masaa'il aada u tiro badan hadduu qof kabta iskaga kaa taago oo aad weetano dhufato kabtaadaa waxay la soo gaadhay kalabadhkeeda isu qaba leanna waa dhufashadaa kan isku taagayna dee kalabadh baa lagu leeyay waa masaa'il aada u tiro badan oo noocaasoo mindam masaa'ilkan kuturunduroodkan iyo dadka markaa meesha markaa waddada cibaarada minhaajka sidaynu ku marnay baa markaa ka yar qurux badnayd oo wuxuu odhanaya walow cuhira ama walow casara biqaacidin aw naa'imin hadduu ku turunturoodo mid fadhiya ama mid hurda aw waaqifin mid ariiqi ama mid waddada taagan wa maataa aw axaduhumaa yacni waa dhinteen labadiiba midkood baa dhintay falaa damaana in itasaca tariiq hadday waddadu waasic tahay kaa fadhiistay iyo kaa seexday iyo kaa istaagay iyo kaa markaa ku durmay midkoodna markaa damaan ma leh wa ilaa haddii kaloo waddadu cidhiidhi tahay falmadhabu ihdaaru qaacidin wa naa'imin ka seexday iyo ka fadhiistay waa hadur laa caasirin midbaa kii ku turunturooday hadur maaha waad leeyihi wadamaanu waaqifin kii taagnaa waa la maqnaya laa caasirin bihi laakiin kuwii ku turunturooday isagu waa hadul marka cibaarada minhaajka ayaa sida ahayd wuxu uhi sheekhu walow ramow bilmanjaniiqi weli masaa'ilkii la wadaagayey baynu haynaaye walow ramow bilmanjaniiqi manjaniiqa bahalkaa la yidhaah hadday ganaan farajaca alxajaru calayhim dhagaxii uu ku soo noqdo famaatuu ay dhintaan hudira min diyati kullin mid kasta diyadiisa iyo magdiisa waxa hadur iyo wax ka soo qaa waxba aan laga soo qaadaynin biqadri xisati jinaayatihi jinaayadiisu qaybteeda qadarkeedii ayaa markaa laga tuuraya alhadur yelaya wa qusima baaqiyaha baaqiyadana calaa caaqilati albaaqiina kuwa kale caaqiladoodii ayaa la saarayaa manjaniiq wuxuu ahaa waa abderaygu waa waa farisi aallo xarbi oo markaa xilliyadii hore la isticmaali jiray bay ahayd halkan madaaficda siiba qeybta hoobiyaha la yidhahdo ama madaafic alhawn waxa la yidhaahdo ayay halkeeda ku jirtay laam baa la soo qabanayaa ama laba saddex laamood baa la soo qabanayaa oo la soo dhowaynayaa ragkaa loo samaynayaa masel cadowgii oo kalena dee halkaa iminka bacadlahaasoo kale ayuu cadowgiila joogaa deetana laan ayaa sidan loo soo qabanayaa ragkaa loo samaynaya dhagxaan baa lagu gurayaa dabeetana inta lasoo qabtaabaa dabeetana lasii daynayaayo xoog intay markaa u qaadaabay dhagxaantii tuuraysaayo markaa dee qolaha laamidaba bacadlaha joogta ayay dusha kaga daadinaysaa waxay ahayd markaa dee hoobiyaha ama halkii madaafiicda ayay ugu jirtay haddaba walow ramow bilmanjaniiqi manjaniiqaase intay dhagxaan badan ku gureen ayay ganeen farajaca alxajaru calayhim mid ka mida dhagxaantii baa soo muruxsadayoo iyagii tuuray buu dusha kaga dhacay famaatuu waa ka wada baxday naftiba hudira waxaa hadur laga soo qaadayaa iyo waxba kama jiraan min diyati kullin mid kasta magtiisa biqadri xisati jinaayatihi jinaayadiisa iyo waxyeeladiisa qaybteeda xisada iyo qaybta kule qadarkeeda ayaa meesha laga saaraya wa qusiba baaqiha inta soo hadhayna calaa caaqilati albaaqiina kuwii soo hadhay caaqiladooda iyo tolkooda ayaa la saarayaa masala ka soo qaad hadday toban yihiin qofkaasi wuxuu ku dhintay ficil ay tobankaasi geysteen isagiiyo sagaalkaa kale magtiisii mid kasta waxaa loo qaybinayaa toban meelood toban isaga isu qaba sagaalka kalena dee waxaa lagu yeelanayaa kuwii kale kuwii kale caaqiladoodii iyo tobankoodii ayaa markaa lagu yeelanayaa taana halkaasaynu ka baxnay faslun fi ljinaayati cala aljiniin waxau u fasal yahay waxyeello loo geysto jiniinkii iyo uurjiifkii ilmihii markaa caloosha ku jiray wuxu uhi sheekhu daraba badna imra'atin haweenay buu caloosha wax kaga dhuftay fa alqad waxay soo riday oo ka soo dhacay jiniinan mayitan uurjiif ama yacni ilmo baktiga oo macsuuban ilaa shan fa calayhi qura waxaa lagu leeyahay addoon raqiiqun addoon weeye yabluqu gaadhaya cushra diyati ummihi hooyadii diyadeeda tobankeed gaadhaya in kaana xorran hadduu yihi wa ilaa haddii kale fa calayhi cushru aqsaa qiyaami ummihi hooyadii qiimooyinkeeda halkii ugu dheerayd cushurkeed ayaa lagu yeelanaya wa tajibu fiihimaa kaa xorta iyo kaa addoonkaaba waxaa ka waajibaya alkafaara kafaaradii baa ka waajibaysa fain alqatwa hadday haweenaydi soo tuurto xayan mid nool fa fiihi diya aw ilqiima diyadiisii oo dhammaystiran baa lagu leeyahay hadduu xorya aw ilqiima in maata caqibahu hadduu markiiba dhintay ow daama alamu ama xanuunkiisu joogtoobay ilaa mowtihi ilaa dhimashadiisii wa ilaa haddii kale falaa damaana mag cid laguma leh fain tanaasacaha hadday ku murmaanna xaraf aljaani kii waxyeellada geystay baa dhaaranaya annahu lam yamut bijinaayatihi inaanu waxyeelladiisa u dhimanin wuxuu leeyahay sheekhu daraba wuxuu ku dhuftay daraba idaa daraba badna imra'atin haweenay ayuu caloosheeda ku dhuftay ku dhufasho waxyeelaysa fa alqa jiniinan waxa ay soo durday urjiif ilmo caloosha ku jiray oo dee ilmanimadiisu ay caddaatay ama dumarkii umursooyinkahaydeen waa ilmo hadda suuroobayey maytan oo markaa mayda macsuuban oo markaa ilaashanoo dee aan markaa jirin gabadh xarbiya oo kale aan ahayn fa calayhi qura qofkaa waxyeelaagiisa waxaa lagu leeyahy qura quraduna raqiiqun waa addoon yabluqu gaadhaya cushra diyati ummihi hooyadii diyadiisa tobankeed diyada hooyo konton ahayd tobankeed waa shan halaad addoon qiimihiisu shan halaad yahay haddii la waayo addoonkaana waxa weeye shan halaadun waa mar hadduu ku soo dhashay dhimasho walow sagaalkiisiba ha dhammaadaane in kaana xoran waa hadduu xor yahay wa ilaa haddii kale aanu xor ahayn addoon yahay urjiibkaasi fa calayhi cushru aqsaa qiyami ummihi hooyadii oo la qiimeeyey qiimaheeda halkii ugu dheeraydee ay gaadhay laga soo bilaabo jireeda ilaa intaan ilmuhu ka soo dhacayey cushurkeed qiimaha cushurkii ayaa lagu yeelanayaa oo dee waa magti oo kale ay u dhigantaa yacni sidii qasbiga ayaana markaa dee aqsal qiyam umihiba yidho sidii qasbiga ayuu mariyey wa tajibu fiihimaa waxaa labadoodaba kaa xorta ee kaa raqiiqa ka waajibaya alkafaaratu kafaara lagu yeelanaya inuu dee labadii bilood ee israacsanaa soomo addoon xore imka ma jire laannu waa aadami macsuub oo dhowrsoon fa in alqatu xayan haddii ilmihii uu ka soo dhacay isagoo nool fa fiihi diya hadduu xor yahay magtiisa hadduu ina yahayna waa boqolkiisi hadduu ina yahayna waa kontonkeedii aw ilqiima hadduu addoon yahayna waa qiimihiisa waase goorma imaa tacqiibahu hadduu markiiba dhinto isagoo nool oo qaylii u soo dhacay markiiba uu dhintay aw ama daama alamu ila almowt siduu u qaylinayuu xanuunsanaya maalmaba ha noolaadee ayuu dhintay kaana magtiisii baa lagu leeyay wa ilaa haddii kale oo mudduu iska noolaa wax alam iyo xanuunnaba qabin falaa damaana magdhow ma laha oo dee inay balaayo kale heshay ayay markaa u muuqatay aan waxyeelladii u dhimanin fa in tanaasaca hadday ku murmaan oo wuxuu dhintay waxyeelladii iyo uma dhimanin xaraf aljaani kan jaaniga ahee waxyeellada geystay baa ku dhaaranaya annahu lam yamut bijinaayatihi jinaayadiisa inaanu dhimanin leannu asalku waa inaanu jinaayadiisa u dhimanin ee ay wax kale ay heleen hadduu dee markaa ka ku ceshadana ayadana dee xaq ayuu u leeyahay darsualka inoo jog wallahu aclam